maamulka degmada loog ee gobolka gedo kaashadayan injineero ku dareere hay-adda alrahama yaana shiidii kidhismile kahoojow difaaga buundada degmada loog ee gobolka geda gudoomiyaha degmada loog daahir maxamed nuur iyo injineer ku dareere hay-adda alrahama ee fuliyaha ay mashruuca dhisowka buundada loog yana ku hadalay goobta nimankale alraxma oo muddo badan ku soo noqnoqonayay degmada say u arkaan dhibka gaaray buundada yaa maanta waxay noo soo direen injineeradii inay wax ka qabtaan loogu talagalay degmada iyo howlweel dadkii wakiilka ugu ahay annagoo degmada luuq maamulkeedii ahna waxaan ku soo dhowaynaynaa buundadii luuq waatan injineere waxaa linkaga baahan yahay buundada anu wixii aad ka qaban kartaan oo karaankiina inaad ka qabataan aqoontiinno leelma tusaay waxaa ka hadlaysan buundadan adinkaa injineerre waan ku soo wareejina waad aragteen wixii aad ka qaban kartaa inaad ka qabataan waxaad ogsoon tihiin saddexda buundo ee gobolka gado midda ku soo harta inay tahay degmada luuq shalay waad arkayseen baar dheera inay samaysteen buundo ayaga gacmahooday ku samaysteen waxaas waxa keenay dhibka dadka gaari weyn buundadan marka waa tii keli oo ku soo hartay ee gobolka gado injineeradii dalka wax u soo bartay baad tihiin dhaqaalalaan carada kama jirto waxaan rabnaa marka jaaniska aad haysaan inaad ka faa'idaysataan annagana aad nooga faa'idaystaan degmadana ugu faa'idaystaan buundada luuqna aad ugu faa'idaystaan iyo soomaaliya la buundadan soomaaliya oo dhan bay anfacaysaa waa tan isku xirta gobolka gado iyo muqdisho wax kasta oo loo baahdo nimanka le alraxmo way dadaaleen haddana dadaalkaasa way ku maqan yihiin hawshaan ay noo bilaabeen waa ugu mahad celinaynaa ayadoo boholay ka dilaaceen oo gaadiidka wax dhaqaaqay aan la arag baan annagu u howlgallay degma ahaan waxaan gaarsiinay heerkan hadda safarada isu gooshayaan laakiin jugtaan gaartay buundada oo hadda u baahan injineere iyo aqoon annaga wax waa ka qaban weynay maanta adinkaa nasiib u yeeshtay inaad imaadaan waan inkaga mahad celinaynaa gudoomiye waa mahadsan tahay adiga iyo taliya diyaad annaga waxaan wakiil ka nahay hay-adda alraxma alraxma sida aan ognahay waa hay-ad madani ah oo bulshada magaranaysaa dhexdeeda ka timid hay-ad oo macaash doona maahan taariikh fiicanna way leedahay gobolka iyo in badan oo soomaaliya ka mid ah marka waxaan filayaa hawshaan in ay noo noqon doonto ma garanaysaa qowl aan laisku soo noqonin oo waxtarkeeda la mahadiyo insha allah marka sidaad noola shaqaysay adiga iyo maamulkaadana waad ku mahadsantihiin annagana waxaan rajaynaynaa in maaragtay imtixaankaas nool yaallo aan maaragtay ka soo baxno buundadaanu waa buundadii urudka gobolka ahayd ilaahayna waa badbaadiyey marka insha allahu kulley hagar ma jiri doonto aadna waa u mahadsantahay annagana waa dadaali doonaa waxaan filayaa natiijadeeda markii lasoo hawshaan dhammayno in maaragtay ay noqon doonto mid maaragtay taariikhda gasha